ururka daryeelka bulshada ee ka shaqeeya aawyowka iyo daryeelka dadka iyo weliba deeq raashin iyo deersiyana owlaad ogoonge oo ka jarta xirada ogoonta gabdho ekis kacaanka ee degmada afgooye maadaama baahiyi shaldubanyoon gabeen owlaadun deeqda la deersiye onkoreen waliba goobta ku hadlay maamulaha xarunta owlaada ee ekis kacaanka degmada afgooye wuse oona kuma hadnagay deeqdun la hadeersiye iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhallinyarada daryeel bulsho oo aan ahayn iyo zamzam markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad maaha waa markii shanaad iyo markii lixaad weliba maanta waa maalin kaloo farxada waa sanad guuradii sagaalaad waaye waa nimo dhallinyaraha intii ay xaflado iyo barnaamijyo iyo dhiga lahaayeen waxay ka doorbideen danyarta iyo agoonta soomaaliyeed inay quudiyaan una keena raashinkaas walaalayaal waa mahadsantihiin ilaahay dembidhaafa idin siiyo walaalihii idin saaciiday gacantii idinka siiya hawshaan soo abaabuleen waa mahadsan yihiin zamzam foundation iyo daryeel bulsho waxaan leeyahay hambalyo daryeel bulsho waxaan sii leeyahay hambalyo aad iyo aad u mahadsantihiin guddoomiye soo dhawaada miyaysan noqon markii idinkugu dambaysay oo aad wax noo kentiin insha allah dhanka kale maxamed cabdisiyaad oo ee guddoomiyaha ururka daryeelka bulshada iyo kuwerbi deeqdun raashinka muhiimada iyo ku lahaayeen geedkaan u imaanay in aan farxaddaas la qaybsano maalintii la aasaas maadaama ay tahay intii aan ka dhigan lahay aan ka dhigan lahayn xalfad iyo damaasaad iyo qarashaadka ku bixi lahay waxaan ka doorbadnay inaan deeq raashin aan soo gaarsiino xarunta kacana ee agoonta halkaas waxaa ku nool laba boqol oo carruur ah mana aha marka ugu horreysay aan soo booqanay marka farxad gaar ay noo tahay maanta inaan isla dabaaldegno aan waqti la qaadano maanta daryeel bulsho waxaa loo aasaas ujeedkeeda ma waxaa loo aasaas waxaa waaye in dadka masaakiinta ama gargaarkaas loo fadiyo haddii tahay waxbarashada haddii tahay caafimaadka haddii tahay qeybaha emergencyga iyo ama shaqo abuurka alxamdulillah sagaalkan sano aan soo jirnay ururka daryeel bulsho waxaa soo gaarsiiyey waa ummad soomaaliyeed oo waqtigooda iyo maalkooda ku bixiyey waxaan si guud ugu mahad celinaynaa haddii tahay maamulaha jaamacadaha iyo isbitaalada maamulahooda dhammaan iyo si gaar waxaan ugu mahad celinaynaa hay-adaha bangiyada iyo shaksiyaadka qaar oo maanta maalinkooda iyo qarashkooda iyo waqtigooda ku baxsay daryeel bulsho sanadkan waa sanadkii sagaalaad oo xiriir ah in daryeel bulsho waqtigan ay soo gaarto ilaahay kasto waxa uu soomeey ummadda soomaaliyeed waxaan si gaar ugu mahad celinaa bulsho soomaaliyeed oo mar walba nala baahiyey oo maanta dadkii wixii u baahanaa ama dadkii aan usoo bandhigna baahidaas ee meel dheer nala gaarsiiyey waa ugu mahad celinaynaa waxaa kaloo si gaar ugu mahad celinaynaa dhalinyaro waxaa jirto xafiiska waxyaalahaas yaryarkana qarashaadka naga bixiyo sanadkii sagaalaad oo maanta amarona qayb ayay ka yihiin ayagana ajir xasaalaha ka siiyo cid walba maanta garab istaag u muujiso oo qaalin weyn oo ka qayb qaadata waa ku mahadsiyiin raashinka maanta gacaanka aan soo gaarsiinay ilaahay ka sugo maanta waxaa u sabay hay-adda samson foundation mana aha marka ugu horreysay oo ceeqalaad saaxiib iyo xiriir inta walla leh ayagana waa ku mahadsan yihiin farxaddaana maanta ma qiyaasi karno waa maalin weyn maalintaana maalin aan mar walba ugu talaga dadka masaakiinta inaan raashin gaarsiino aan farxadda la qaybsano cid walbo garab naga siisanahay ajir xasan laa ka siiyo in la caawiyo owlaado ogoonte welibeetaa dhiirigelin iyo dambileerin maadaama ayuu iyin haanoon haysana aabbayaal